Mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka dalka oo maanta kulan yeeshay ayaa ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka laba kun shan iyo labaatan. Kulanka ay baarlamaanku yeesheen ayaa waxaa shir gudoomiyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka hoose Marwe Sacdiye Yaasiin waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare iyadoona ajendaha kulanka uu ahaa akhrinta saddexaad iyo u codaynta qoonda miisaaniyaedka dowladda ah ee sanadka laba kun shan iyo labaatan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka hoose Sacdiye Yaasiin oo ka hadashay kulanka ay yeesheen labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in xildhibaanadu ay u codeeyeen ansixinta miisaaniyadda laba kun shan iyo labaatan quorumka guud waxaa boqol toddobaatan iyo shan boqol toddobaatan iyo laba ogol diidmo labo aamus hal halkaasaa lagu baarlamaanka labada gole aad iyo aad ayaa umahadsantihiin shaqadii adkaydaa soo qabateen maantana intaasay inoo ku dhan tahay
wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda cabdiqafaar xaange ayaa dhankiisa faahfaahiyey miisaaniyadda la ansixiyey ee laba kun shan iyo labaatan isagoona labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka dalka uga mahad celiyey ansixinta qoonda miisaaniyeedka waxaan rabaa inaan guddoomiye halkaan ka xuso inay miisaaniyaddaani ahayd miisaaniyadihii laga shaqaynayey kuwii wakhtiga ugu badan la geliyey guddiga labada aqal ee baarlamaanka ee aqalka hoose iyo aqalka sare muddo cisho ah oo maalin walba la shaqaynayo oo annagana su'aalana lagu weydiinayo hay-adaha qusaysana loo yeerayo oo si aad iyo aad u tafatiran loo turxaanbixiyey waxaan rabaa halkaan inaan ka xuso baarlamaanka hortooda kuna ammaano ugana mahad celiyo shaqadii ay qabteen guud ahaan baarlamaanka waa mahad celinayaa annaga wasaaradda maaliyadda waxaa dusha haddana laga saaray lacag ka badan toddobaatan milyan oo dheeri ah inaan soo saarno sanadka laba kun iyo labaatan iyo shan oo dowladda obereshinkeeda iyo koosigeedu uu ku kala socon doono waxaan insha allahu halkaan ka qaadanaynaa sida tala soo jeedintu ay tahay aad iyo aad baa u mahadsantihin